koonfur africa lixdii maalmood oo lasoo dhaafay anigoo soo maray magaalooyin kala duwan sida johannesburg haddana ku sugan magaalada port elizabeth ee ku taalla koonfur africa horena saad adigu waa u tilmaantay waxaan soo maray dalalka ethiopia kenya iyo uganda intaba ilaahay mahadii martiqaad ofishala oo aan ka helay jaaliyadda koonfur galbeed soomaaliya aan ku imid dalkan sabad waayahay marka iminka si weyn baa lagu soo dhaweeyey waxaad iga warantaa socdaalka aad ku tagday ee dalka koonfur africa iyo ujeedka aad halkaasi u gaartay dabcan guud ahaan koonfur africa waxaa ku nool dad aan ka jirin sida aan akhbaarta ama tirada rasmiga ii soo gudbiyay jaaliyadda koonfur galbeed soomaaliya ee goboladan koonfur africa ku nool inay ka badan tahay ugu yaraan ilaa shan iyo toban kun ilaa iyo lix iyo toban kun oo reer koonfur galbeed inay joogaan dabcan loo ujeeda yahay ujeedooyinka ugu muhiimsan ama midka koowaad in reer koonfur galbeed soomaaliya intooda banaanka ku sugan lala kulmo kulamada lala yeesho waayo waa xoogga ugu weynka koonfur galbeed ee maanta ku xisaabtamayso inay garab istaagaan dhismaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo amniga iyo dhaqaalaha intaba inay waxweyn kala qabtaan si halkaa meesha uu marayo dalka iyaga soomaaliya maanta looga warfadhiyo sidoo kale safarkeyga kale ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa dhawaan waxaan dhagax dhigtay xarunta tv-ga iyo raadiyaha koonfur galbeed soomaaliya oo aan rabno waktiga ugu haboon in aan dhisno idaacadda iyo tv-gu ay ku shaqeyn lahaayeen sidoo kalena aan aan aan gargaar badan iyo kaalmo badan aan u weydiisanay dadyowga reer koonfur galbeed soomaaliya adiyada dacladooda ku nool sidii ay u garab istaagi lahaayeen dhismaha tv-ga iyo raadiyaha koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale kulamadeydii waxyaaba waxaa jiraan ooga faa'iidaystay mas-uuliyiinta reer south africa ee halkan aan martida ugu ahay kulamo kala goonigooni ayaan la yeeshay xubna ka socday wasaaradda warfaafinta dowladda south africa marka maalmahana waa ku sugnaanaya kulmada halkoodina iiga sii soconayaan haddii alla idmo maantana waxaan joogaa port elizabeth
waan gartay hadba bulshada deegaanada koonfur galbeed waxay isweydiinayaan mudane wasiir warbaahintii ay yeelan lahayd dowlad goboleedka koonfur galbeed bal sida aad arabka ku adkaysay jaaliyadda koonfur galbeed ee dalalkii aada soo martay intaban waxa ay samaynayaan sidii warbaahintaasi ay u dhaqangali lahayd ayagoo hadba azuumaad kala duwan kuu fidinaya ka waran ee t v-ga iyo raadiyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed goormee lis dhihi karaa ee si rasmi ah deegaanada dhidibada loogu taagi doono dabcan reer koonfur galbeed soomaaliya meel kastoy dunida ka joogaan waxay soo dhaweeyeen hidisaha wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta koonfur galbeed soomaaliya ay waddo oo ah in sida ugu dhaqsiyaha badan loo helo raadiye barlalyo fiican leh iyo t v ku hadla afka yowga reer koonfur galbeed soomaaliya guud ahaan waa soo dhaweeyeen waxayna ballan qaadeen inay garab istaagayaan dhismaha t v-ga iyo raadiyaha koonfur galbeed soomaaliya dowlad ahaana waxaan rajaynaynaa process baa inoo socda haddii alla idmo waqtiga ugu habboon aan isleenahay waa lasoo bandhigayaana waa soo bandhigana insha allahu tacaala wasaaraddaadu tillaabooda ugu horeysay oo maalimahan ay waddo waa kuwo deegaanada koonfur galbeed iyo jaaliyadda oo idil ay ku wada faraxsan yihiin qorshihiina ee ku aadan muxuu yahay oo dhanka mediaha ku saabsan oo warbaahintan koonfur galbeed afkeeda ku hadasha goormeed dadka deegaanadan ku nool ee ay maqli doonaan misena ay arki doonaan warbaahin ayagu ay leeyihiin adigoo arbaabaya ee waktiga ugu dhow ee ay shaqi bilaabi doonaan mise dhidibada loogu taagi doono ee koonfur galbeed dabcan waa maasantahay socdaalow xilligii aan dhagax dhignay xarunta t v-ga iyo raadiyaha koonfur galbeed soomaaliya kamaynan soo wareegin laba bilood marka wax laba bilood ka yarbaan iclaankii samaynay iyo dhagaxdigii xarunta tv-ga iyo raadiyaha koonfurgalbeed soomaaliya mustaqbalka ku shaqeyn lahaayeen de maalinta wax la bilaabo maalinta labaadna la dhammayn maayo waxaan rajaynaynaa mar haddaan bilowgeedii meel wanaagsan ay noo marayso haddii alla qadaro in waqtiga ugu habboon oo tahay soo bandhigida raadiyaha iyo t v-ga koonfur galbeed soomaaliya way u habboon tahay koonfur galbeed in soo bandhigi doonto muddadii baan haynaa dadaaladii baan wadnaa waxaan la hadlaynaa dowlado saaxiiba oo naga caawinaya arrimahaas sidoo kalena waxaan la wada hadlaynaa jaaliyadda koonfurgalbeed soomaaliya asiyada dacladeedu uga soo dhaweeyeen waxaana ka rajaynaynaa in jawaabahoodu ay noqdaan jawaabo positive oo aada u wanaagsan garab istaaga diga iyo raadiyaha koonfurgalbeed soomaaliya ka dowlad ahaan ilaahay idinkii waa bilownay waana waana waana meel fiican bayna wax inoo marayaan haddii alla idmo kuligana waa la diyaasirayaa sida ugu habboon iyo waqtiga ugu habboonna waa waa la iyo tv-ga raadiyaha koonfur galbeed soomaaliya si uu haddii alla ku rooya usoo bandhigo khayraadka eyga koonfur galbeed soomaaliya ka dahar iyo ka muuqa intaba bulshada looga xaqabto waayahay mudane wasiir waxaad la socotaa in wadamo fara badan aad muddooyinkan dambe aad maraysay oo bishii soo idlaatay wadamo fara badanna aada soo martay oo jaaliyadihii koonfur galbeedna ay hadba azumaad horle iyo sidoo kale munaasabada goonogooni ah oo adigu laguu soo dhawaynayo ay samaynayaan bal ma kula muuqataa in koonfur galbeed ay leedahay jaaliyad eeku xidhan oona u taagan in koonfur galbeed godcurka siyaasadeed ay kasii gudubto oo una gudubto dowlad sidii marka bulshada ma ka dareentaa in ayagu ay si rasmi ah maamulkan u taageersan yihiin jariidaha koonfur galbeed soomaaliya adiyada dacladeeda ku nool intuba intii anagu aan degay iyo intii aanan la kulmin intuba waxay diyaa u yihiin inay hareer istaagaan dowladan cusubka ee koonfur galbeed soomaaliya hadday tahay dhanka siyaasadda hadday tahay dhaqaalaha iyo amniga intaba inay kala shaqeeyaan marka diwana gudbiso weeye tallaabooyinkan anigu aan hadda safarada ku mariyo iyo markaadyadan ay ii samaynayaan baa tutalo kugu filan in reer koonfur galbeed soomaaliya intooda banaanka ku nool ay diyaar u yihiin inay maalgashtaan dalkooda lana shaqeeyaan shacabka iyo dowladda koonfur galbeed soomaaliya waayahay maanta magaalada baydhabo ee xarun goboleedka baay waxaa ka dhacay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya uu hogaaminayey oo golaha wasiiraduna ay u dhammaayeen waxaa ka dhacay kulan looga hadlayey ammaanka xaqiijinta ammaanka iyadoo ugu dambeyntiina shir ilbaabada u xiran yahay kadib laga soo saaray war murtideed ku saabsan ee dhanka ammaanka bal dadka ku nool wadamada iminka aad ku sugan tahay oo socdaalada aad ku marayso maxaad u sheegi lahayd oo ku aadan kulankii maanta adigoo u babadhigaya kulamadii hore iyo kulankan maanta waxyaabaha ay ku kala gedisan yihiin waxaan rabaa inaan uga tarsiiyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed intii magaalada muqdisho nimankan gumaadka ummadda soomaaliyeed ay dhibaatada ku gaarsiiyeen iyo intii magaalada baydhabo suuqa loogu geystay ee al-shabaab ay u geysteen waxaan leeyahay intii dhibatana allah oo naxariisto anu waddanka waan ka maqnaa intii dhaawacantana ilaahay iyo waxaan rabaa shacabka reer koonfur galbeed iyo shacabka soomaaliyeed intuba inay og yihiin shabaab inuu yahay urur gumaadka ee aanan ku kala soconayn shacab iyo dowladiisaba markaa inaan doomiyono shacab shabaab iska celinaba waajib anugoo dhabayna saaran shacab ahaan iyo dowlad ahaanba hase yeeshee jaaliyadda koonfur galbeed sooma jaaliyadda koonfur galbeed intii aan aniga la kulmay waxyaabaha aan ka wada sheekaysanayna waxay ahayn wadankii inay dowladi ka jirto koonfur galbeedna maanta ay madaxweyne iyo golo wasiiro iyo golii sharcidiisaba ay leeyihiin inay golaha wasiirada iyo madaxweynuhu hogaaminaya ay fariisteen lagana soo saaray qodobbo dhaxgeed dhaxalgala sidii amniga sidii horeba ugu wanaagsanaa loo sii hafeejin lahaa la iskana kaashan lahaa shacabka iyo dowladda intuba inay amniga sugaana oo anaguna aan soo dhaweynayno jaaliyadaha koonfur galbeed ee adduunyada ku noolna waa ay soo dhaweynayaan waana waana u sheegay halka maanta ay wax marayaan halka laga soo bilaabay dibeshigaalle ismihii baarlamanka koonfur galbeed soomaaliya xukuumadda halka ay wax marayaan waayahay ugu dambeyntii maxaad jaaliyadda koonfur galbeed iyo ummadda soomaaliyeed ee deegaanada koonfur galbeed ku nool intaba maxaad u sheegi lahayd dacan guud ahaan inkastoo waddanka ka maqan ummadda soomaaliyeed maanta waa inay u midowdaa rabaanay ummadda soomaaliyeed hadday awood u heli lahaayeen kalsuliyaankayga soomaaliya kuna beeraan ururo yahuudi iyo nasaara ah waan ognahay shabaab wuxuu salka ku hayaa yahuud nasaara soo hubayso naqarana soobto diinta ay sheeganayaan magaca islaamka ay ku been sheeganayaanna ma aha nabigana maxamed caleyhi salaatu wasalaam loogu soo dhibay marka halka ay ka keenaan iyaga oo marka nimanka yahuudda iyo nasaarada salka ku haya soomaaliyana diintooda iyo dhaqankooda badeli rabo guud ahaan in la iska